halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu haatan soo gaarnay warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu qoray reer korintos waxaanan ku jirnaa maaddada ku saabsan sida wax laga yeelayo gabdhaha guurdoonka ah ee masiixiyiinta ah hase yeeshee cutubka siddeedaad oo aynu caawa idiin bilaabi doonno ayaa wuxuu ka hadlayaa xorriyadda qofka masiixiga ah markiina ugu dambaysay waxaannu ku jirnay tusmooyinkii bawlos masiixiyiintii reer korintos uu ka siiyey xaalka ku saabsan gabdhaha aan weli guursan wuxuu yidhi haddii gabari ay guursato nin ay jeceshahay ma ahan inay u dabacdo waxyaalaha jidhka oo rag kale ay doonato sidii dhici jirtay wakhtigaas isaga ah iminka bawlos wuxuu horay u sii ambaqaadayaa xaalka ku saabsan dhibaatada jirtay markaas ee xasaasiga ahayd taasoo uu kala hadlayey dadkan reer korintos maadaama haatan wakhtigu uu ku yar yahay iyo degdegsiinyada amuurtaasu ay leedahay iyo xowliga wakhtigu uu ku soconayo wuxuu kala hadlay shan waxyaalood oo lagama maarmaan ah ama aan laysmoogaysiin karin waana xiisado xitaa biryaheenna dadka la soo gudboonaada ama iska caadi ah wuxuu kala hadlay guurka murugada farxadda ganacsiga iyo waxyaalaha kale ee caadi ahaanta uga dhaca dunideenna waxaase cutubkan ugu horrayntiiba uu ku bilaabay xaalka ku saabsan guurka bawlosna wuxuu leeyahay way hagaagsan tahay in la guursado laakiin xusuusta in dhibaato ay jirayso miyaanay taasu haddaba dhab ahayn dhegaystow dad badan ayaan kala taliyey kadib markii khilaafaad uu ku yimid jeceylkoodii waayo jeceylka dhalanteedka ah wuu dhammaadaa markii kirada guriga layska doonayo oo welibana lacagi aanay baqarrada oolin ayaa waxaa hubaal ah inaannu jeceyl sinaba ku jiraynin haddaan talooyinka bawlos horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos ugu qoray dadka reer korintos cutubka toddobaad aayadda sagaal iyo labaatanaad ayaa waxaa qoran sida tan laakiin waxaan leeyahay walaalayaalow wakhtiga waa la soo gaabiyey hadda kadib kuwa naagaha qabaa ha ahaadeen sidii iyagoo aan qabin bawlos wuxuu leeyahay dhibaatida xilligaasi haysatay reer korintos aawadeed waa inaanay iyaga iska fakarin laakiin ay ilaah marka hore ka fikiraan haddii aad tahay mid xaas leh oo si wacan aad u eegto aayaddaasi miyay kuula muuqataa sida inaad iska dhigto mid aan guursan oo aad ilaah soo hormariso ama aad ka fakarto haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran warqaddii koowaad ee reer korintos cutubka toddobaad aayadda soddonaad sida tan oo kuwa ooyaana sidii iyagoo aan ooyin kuwa farxaana sidii iyagoo aan farxin kuwa wax iibsadaana sidii iyagoo aan waxba lahayn haddaba waxaa inta ku qoran kuwa ooyaana ha noqdeen sida inaanay ooyeynin oo kale haddaba su'aal baa halkaasi ka soo baxaysa oo waxay noqonaysaa miyaad noloshaada uga weecanaysaa masiibo ama murugo aad la kulantay oo aad uga tegaysaa inaad ilaah u adeegto haddaba waxaa kaloo qoran oo uu leeyahay bawlos kuwa farxaana sidii iyagoo aan farxin su'aasha halkaasi ka soo baxaysa ayaa waxay noqonaysaa miyaa haddaba doonaysaa in faakihaysi u galo jegadii xidhiidrinta ilaah sida dad badanba ay yeelaan waxaa kaloo bawlos uu leeyahay kuwa wax iibsadaana sidii iyagoo aan waxba lahayn haddaba su'aasha halkaasi ka soo baxaysa ayaa waxay noqonaysaa miyaa ganacsigu uu ka xidhaya xidhiirkii aad ilaah la lahayd kuwo badan ayaa ganacsigooda uu u yahay sida ilaah kusheeg ay leeyihiin haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa qoran ama ku qoran warqaddan koowaad ee reer korintos cutubka toddobaad aayadda kow iyo soddonaad sida tan kuwa dunida ku isticmaalaana sidii iyagoo aan aad ugu isticmaalin waayo xaalka dunidan waa idlaanayaa hadda aniga iyo adiga waxaannu joognaa dunidan laakiin kuwii dunida ma aynu nihin taasna loolama jeedo inaynu iska dhigno kuwa quduusiin ah oo wax waliba aan tijaabinaynin oo wax walibana iska sarraysiiya waa inaynu u dhaqannaa sida dunidan oo kale marka ma ahan inay nala noqoto inaan wax waliba ee aynu ku raaxaysan karno ama ilaah u abuuray ee qurxoon aan ka dheeraanno haatan wuxuu dib ugu noqonayaa wadaxaajoodkii ku saabsanaa guurka haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka toddobaad aayadda laba-iyo soddonaad ayaa waxaa qoran sida tan waxaan jeclaan lahaa inaad welwella'aataan kii aan guursanin wuxuu u welwelaa waxyaalaha rabbiga siduu rabbiga uga farxin lahaa bawlos iminka wuxuu dadka siinayaa aragti ficil ah qofka aan guursan ma lahan wax uu ka cabsanayo ama wax uu ka welwelayo marba haddaannu ilmo lahayn marba haddaannu ka fikiraynin wixii reerka uu cuni lahaa daawadii iyo weliba waxbarashadoodii ama tarbiyayntoodii markaa qofkaasu mar waliba wuxuu samaynayaa wax ilaah ka farxiya maadaama uu masiixi yahay haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka toddobaad aayadda saddex iyo soddonaad ayaa waxaa qoran sida tan laakiin kii guursaday wuxuu u welwelaa waxyaalaha dunida siduu afadiisa uga farxin lahaa haddaba ninkan guursaday ama reerka leh wuxuu had iyo jeerba isku taxallujinayaa sidii uu kaga fikiri lahaa reerka iyo waxyaabaha ay ka tabanayaan isaga iyo ka farxinta haweenaydiisa haddaba waxyaabahaasu waa waxyaabo caadi ah oo aan ceeb lahayn oo bawlosna ma leh taasu waa qalad haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka toddobaad aayadaha afar iyo soddon ilaa shan iyo soddon ayaa waxaa qoran sida tan afada iyo bikraddu waa kala duwan yihiin tii aan la qabinu waxay u welweshaa waxyaabaha rabbiga si ay quduus uga ahaato xagga jidhka iyo xagga ruuxa tii guursatay waxay u welweshaa waxyaabaha dunida si ay ninkeeda uga farxiso taas waxaan idinku leeyahay waxtarkiinna aawadii ee ma aha inaan qool idin geliyey laakiin in waxa roon la arko iyo inaad rabbiga u adeegtaan kala jeesad la'aan haddaba bawlos wuxuu caddaynayaa sida ay u ahmiyad ballaaran tahay in marka hore ilaah laga fakaro taasina waa tan layska doonayo ee ay tahay in qof waliba ee guursada uu isku taxallujinayo haddaba aniga waxba sidaas ah iguma hayaan sida ahluddiin aad u tahay marba haddaadan ilaah siinaynin xubinta koowaad markaad tahay qof guursaday markaana guurkaagu ma ahan mid lagu tilmaami karo mid ilaah haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno cutubka toddobaad aayadda sagaal iyo soddonaad oo aannu u soo dhaadhacayno halkaasi waxaa ku qoran sida tan laakiin haddii ninku dhinto waa xor inay guursato kay doonto laakiin xagga rabbiga oo keliya haddaba waxaa tan loola jeedaa inay guursato qof kale oo masiixi ah dabcan haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno aayadda afartanaad ee cutubka toddobaad waxaa qoran sida tan laakiin way ka sii faraxsanaan lahayd haddii iska joogto siday aniga ila tahay oo aniga waxaan u malaynayaa inaan ruuxa ilaah leeyahay bawlos mar kale ayuu inoo caddaynayaa intaasu ay tahay wax isaga ka yimid ama taladiisa ah tan ahmiyadda leh waxa weeye in loo adeego oo weliba loo hormariyo noloshaada ilaah haddii qof uu guursado ilaah waa inuu siiyaa mudnaanta koowaad waxaase ayaan darra ah inay jiraan reero badan oo masiixiyiin ah oo aan dhexdooda ka dagaalsanayn laakiin welibana aan ilaah siinin mudnaanta koowaad ee guurkooda haddaba tan ahmiyadda u leh kuwa masiixiyiinta ah ee isguursada ayaa waxay tahay inay isweyddiiyaan sidee baan ilaah mudnaanta koowaad uga dhigaa maadaama aan ahay qof haatan reer leh waxaa hubaal ah inaynu jawaab helayno waxaannu haatan soo gaarnay cutubka siddeedaad ee warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos waxaannu haatan soo gaarnay qaybta warqaddan rasuul bawlos uu u qoray reer korintos oo inoo sheegaysa ama qusayso xorriyadda qofka masiixiga ah waxaanay soconaysaa faalladan ilaa iyo cutubka kow iyo tobanaad cutubka siddeedaad wuxuu quseeyaa xiisadaha ka imaan kara cunista hilbaha iyo sida qofka masiixiga ah xorriyad uu ugu leeyahay inuu cuno wuxuu doono waxaan wada garanaynaa in soomaalidu ayan cunin hilibka doofaarka iyo weliba hilbaha shimbiraha qaar sida gorayada sagaarada iyo weliba hilbaha kalluunka markiise aad masiixi tahay ayaa lagu siinayaa haddaba xorriyad aad ku cunto wixii aan ku cunin waase haddii aad ku faraxsan tahay oo cidina ka odhan mayso war waxa kan ha cunin waxaan haddaba u baahannahay inaan garanno markaan joogno qaybtan in bawlos uu u qorayo warqaddani reer korintos kuwaasoo uu ugu yeedhay inay ahaayeen masiixiyiin jidhka ama waxyaabaha dunida raaca oo weliba uu ku tilmaamay inay xagga rumaysadka masiixa ka ahaayeen sida dhallaan oo kale marka hore wuxuu ka hadlayaa xaalka ku saabsan xagga jidhka mase ahan xaalka ku saabsan xagga ruuxa maadaama masiixiyiin aan fara yareen haatan lagu tilmaami karo inay yihiin kuwa jidhka ama dunida kuwaasoo weliba soomaali aan laga waayaynin ayaa qaybtani muhiim ay u tahay haddaba xaalka ku saabsan guurka furniinka iyo cunnada ayaan laga midaysnayn oo doodi ay ka taagan tahay waxaan garanaynaa in dad badan sidaan horayba u soo carrabaabnay ayaan cunin hilbaha xayawaanka qaar soomaalidu way la yaabaysaa haddaba haddii aynu nidhaahno kitaabka towreedda geela waa la xarrimay in la cuno isla sida doofaarkaba loo xarrimay hase yeeshee labadaba waxaa lagu fasaxayaa kitaabka axdiga cusub maadaama la soo gaaray wakhtigii nimcada haddaba su'aasha halkaasi ka soo baxaysa ayaa waxay noqonaysaa maxaa ilaah cunno qaas ahaaneed uu u siiyey reer banu israa'iil haddaan taasi kaaga jawaabo dhegaystow ayaa waxaannu eegaynaa kitaabka shanaad ee nebi muuse oo loo yaqaanno sharciga ku noqoshadiisa cutubka afar iyo tobanaad aayadaha kow ilaa saddex ee baalka laba boqol laba iyo afartan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan idinku waxaad tihiin rabbiga ilaahiinna ah carruurtiisii haddaba qof dhintay aawadiis jidhkiinna ha u goynina oo indhihiinna dhexdooda ha u xiidrina waayo waxaad rabbiga ilaahiinna ah u tihiin dad quduus ah oo rabbigu wuxuu idin doortay inaad ahaataan dad hanti isaga uga ah dadyowga dhulka jooga oo dhan waa inaydan cunin innaba wax karaahiye ah haddaba ilaah wuxuu reer banu israa'iil siiyey cunno u wanaagsan fayuuqabka iyo weliba caafimaadkooda guud xitaa maalmaheenna ayaa dhakhaatiirtu dadka ay u diidaan inay cunaan cunnooyinka qaar iyadoo taasu ay halis u tahay caafimaadka shakhsigaasi haddaannu shakhsigaasu oggolaanaynin waxa dhakhtarka uu kula taliyo ayaa waxaa hubaal ah in caafimaadka qofkaasu uu ka darayo haddaba baibalku wuxuu inoo sheegayaa waxyaabo badan oo caafimaadkeenna u xun haddii aan yeelno iyo haddii aan diidnaba waxaa tusaale ah in ilaah u mamnuucay wax kasta ee lagu sakhraamo sida kamriga daroogada qaadka iyo wixii la mid ah waxaa kaloo jira meelo kale oo xikmaddeenna aawadeed aan kitaabka inoogu qornayn waxaa ka mid ah su'aasha ah miyaa qofku uu cabi karaa sigaarka haddaba in sigaarka la cabi karo iyo inaan la cabi karin kuma qorna kitaabka hase yeeshee adiguba caqli baad leedahay ee miyaa cabista sigaarka oo khubarrada caafimaadku ay soo saareen inuu keeno ama dhaliyo cudurka kansarku yahay wax u wanaagsan sixada ama caafimaadka qofka waxaa jira masiixiyiin shuruuc iyaga u gaar ah degsada oo mamnuuca waxyaabaha qaar laakiin waxaa wanaagsan in la raaco qaynuunnada xikmadaysan ee bawlos halkan uu inagu barayo waxaa haddaba halkan yaalla waxyaabo bawlos uu garanayey oo qaas u ahaa dadkii ku noolaa korintos xilligiisii waxyaabahaas haddii aadan taariikhdooda si hagaagsan u garanaynin ayaad sheegaysaa macaaniga ka dambeeya qaynuunnada bawlos dadka uu barayo sida xorriyadda cunnada haddaan wax idinka taabanno xig yar oo taariikhdii reer korintos ah markay joogto hilba cunista ayaa halka ugu wanaagsan oo wax laga cuno ee ka mid ah deegaanka korintos aanay noqonaynin baar la yidhaahdo haramaayo ama baar xaajimacow ama baar raaxo halka ugu wanaagsan oo hilbaha ugu qiimaha badan lagu iibiyo waxay ahayd kuwan hoos yimaada macbudka venes oo aan waayadanba idiin sharaxaynay ciddii joogi jirtay iyo waxa loo dhisay haddaba dadka reer korintos ayaa allabaryadooda waxay keeni jireen macbudkan oo waxay u bixin jireen ilaahad ku sheegtii la odhan jiray venes markaasaa dadku waxay keenayaan halkaasi hilbaha ugu wanaagsan ee deegaanka reer korintos waxaa markaasi hilbihii loo qalayaa ama loo gowracayaa asnaamta hilbahana isla markiiba waa laga soo qaadayaa macbudka waayo waxay reer korintos rumaysnaayeen in asnaamta ay cunayaan ruuxii xayawaanka oo waxay la ahayd in intaasi oo keliya ay noqonayaan cunnadii asnaamta dabeetana waxaa hilbihii la keenayaa kawaannada ku wareegsan macbudka afrodayt markaasaa hilbihii la iibinayaa haddii qof uu doonayo inuu hilbe iibsado maalmihii bawlos oo uu doonayo hilib jiir ah amase sarar ama daqay ama lag ama feero duban wuxuu ka soo iibsanayaa oo laga heli jiray macbudkan loo hibeeyey sinada haddaba qaar ka mid ah masiixiyiintii reer korintos ayaa la yaabay ama ay la ahayd in dembi uu ka soo gaaray taasi waayo haddii ay doonayaan inay qof masiixi ah marti qaadaan ayaa waxaa lagama maarmaan ah in hilbaha laga soo iibiyo halkaas waayo meel kale oo hilib lagu iibin jiray ma aanay jirin hilbuhuna waa kuwaas asnaamta loo bixiyey haddaba marka ay sidaas tahay miyaa qof masiixi ah uu cuni karaa hilib sanam loo bixiyey haddaba taasi ayaa waxay reer korintos la noqotay inay dhibaato leedahay waayo waxay la ahayd inay tanaasulaad ku samaynayaan rumaysadkooda haddii ay ku sii socdaan inay soo iibsadaan hilbaha loo bixiyey sanamkaas hase yeeshee qaar ka mid ah kiniisadda ayay la noqotay inaanay taasu macno lahayn ama macno sidaas u sii lahayn oo hilbaha layska cuni karo marba haddii ay masiixiyiin yihiin maaddadaas ayaa iyaga oo dhan si weyn kaga yaabisay waxaana bawlos oo isagu uu ku gaamuray masiixinimada oo weliba ahaa rasuulkii sayid ciise masiix oo lagu yaqaanno xikmad iyo garasho dheer la weydinayaa su'aalahaasi ku adkaa reer korintos haddaan intaasi kaga gudubno faallada iyo taariikhdii gaabnayd ee aynu idinka siinay reer korintos ayaannu abbaaraynaa iminka maaddada ku saabsan xorriyadda qofka masiixiga ah markay cunnada joogto si bal aydin xaalkaasi kaga dheragtaan ayaa waxaa wanaagsan inaynu la soo baxno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka siddeedaad aayadaha kow ilaa labo ee baalka laba boqol sagaashan iyo sagaal ee ahdiga cusub waxaana qoran sida tan xagga waxyaalaha sanamyada loo sadaqeeyo waxaynu garanaynaa inaynu dhammaan aqoon u wada leennahay aqoontu way kibrisaa jaceylkuse wax buu dhisaa qof uuni hadduu u malaynayo inuu wax garanayo weli garan maayo siduu u garan lahaa haddaba bawlos wuxuu halkan ku leeyahay aqoontu waa isbuufin iyo isqaadqaad hase yeeshee jacaylka aad ilaah u qabtaan iyo dadka kaleba waa in lagu qaabeeyaa ficilkeenna ama sida aynu u dhaqmayno aqoonta keligeed ayaa ina kibrinaysa oo waxay inaga dhigaysaa inaan si adag ula macaamiloonno dadka kale haddaba taasu waxay khatar ku noqonaysaa dad badan maanta waayo waxay iska dhigayaan inay wax garanayaan hase yeeshee waxba garan maayaan dad badan oo waxaa jira aan aqoon u lahayn waxyaabaha ay sheeganayaan waxayna hor istaagaan badbaadada u imaan lahayd kuwa kale ee maqla qoolka ilaah waxaa markaasi wanaagsan in marka hore la hubiyo in waxa qofku uu ku doodayo uu garanayo iyo inaannu garanaynin haddaannu garanaynin si miir ah ha u dhegaysto kuwa garanaya wax kalena ma ahan ee wuxuu hadalka ku jaango'on yahay hadalladii bawlos markuu lahaa sida ku qoran warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer filiboy cutubka saddexaad aayadda tobanaad waxaana qoran sida tan inaan ogaado isaga iyo xoogga sara kiciddiisa iyo wadawadaagidda xanuunsigiisa haddaba waa aqoonta masiixa tan aynu si weyn ugu baahan nahay ee aynu wax kasta ka hormarinayno haddii kuwa doonayaa jacayl wado ayaa waxaan hubaa inay gacan ka geysan lahaayeen toobadkeenka dadka oo dhallinta doonaysa barashada masiixana kama ay baadiyeeyeen waddadii ay ku badbaadi lahaayeen haddaan horay idinku sii wadno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka siddeedaad aayadda saddexaad ayaa waxaa qoran sida tan laakiin qof uuni hadduu ilaah jecel yahay ilaah baa garanaya isaga marka ay sidaan tahay ayaa waxaa loo baahan yahay in kuwa murmaya uu hoos yimaado jeceyl oo waxa hagayaana waa inuu jeceyl yahay haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka siddeedaad aayadda afraad ayaa waxaa qoran sida tan haddaba xagga cunidda waxyaabaha sanamyada loo sadaqeeyo waxaynu garanaynaa inuusan sanam waxba dunida ka ahayn oo aan ilaah jirin mid mooyaane haddaba markii aad ciise u timid kadib oo aad maqashay hadalladii ilaah waxaad garanaysaa in sanamku aannu waxba ahayn taasina waa asbaabta bawlos uu kaga hadlayo wax ku saabsan asnaamta waayo waxba ma ahan asnaamtu waxaa jira hal ilaah markaana in sanam la siiyo hilib waxna ku kordhin mayso hilibkii waxna ka dhimi mayso bilxaqiiqa wuxuuba hilibkaasu ahaa mid wanaagsan markaana masiixiyiintii haatan wax baa la baray oo waxaa lagu leeyahay wax dhibaal ma leh haddii aad cuntaan hilbahaas waayo waa hilba iska caadi ah sanamkuna dhadhankii ka qaadi maayo haddaan horay idinku sii wadno oo aannu egno faalladii rasuul bawlos ayaannu haatanna eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka siddeedaad aayadaha shan ilaa lix ee baalka saddex boqol ee axdiga cusub waxaa qoran sida tan waayo inkastoo ay samada iyo dhulkaba jiraan wax ilaahyo lagu sheego sidii iyadoo ilaahyo badan iyo sayidyo badan jiraan laakiin innagu waxaynu leennahay ilaah keliya oo aabbaha ah kan wax waluba ay ka yimaadaan oo innagana isagaana leh iyo sayid keliya oo ciise masiix ah kan wax waluba ay ku ahaadeen oo innaguna isagaynu ku ahaannay
siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin